Dowladda hoose ee caasimada Garowe ayaa weli wada dadaalada ka dhisowga wadooyinka laamiyada burburan ahana Saidiyo halbowlan ee bulshada iyo baabuurta saldhigyada ayaa dhibaatooyinka dadka iyo baabuurta kula kulmayaan burburka wadooyinka bulshada ku noolaan xaafada waaberi Garowe ayaa dowlada hoose kuma hadnaaqeen shaqada iyo qawatia dayactirka laamiyada oo dhibaatayo ka qabeen waliba kale ku codsadeen wadooyinka kale oo burbursan ee laan dhisa si caqabada meelasay waxaan ka hadlaynaa buundada tan buunda jiifka ah oo go'day oo baabuurtu dhib ku qabtay oo dadku dhib ku qabay oo hawsheedu adkayd maanta ayaa naloo sameeyey deriska xaafadaha annagu ku dhow oo masaajidka iyo deriska baanu nahay maantaa la sameeyey si wanaagsan baa loo sameeyey insha allah waxaanu ka filaynaa wixii kale oo haatan dhimanna in naloo ku daro
dhib badan baa lagu qabay anigu gaadiidka dadka wada baan ka mid ahay waxaynugu kalifi jirnay inaannu dhinacaa ka maro oo aanu halakan mari weyne laamigu ahaan jiray ee rafka u dhacna waa taas calaamaddii aanu mari jirnay goorta aanu tan mari weynay tii kale oo aanu mari jirnoo bannaysanay waa taa waa bardunaalkii waa rafkii dhib badan baa lagu qabay weliba baabuurta aan ogayn dhibaatay u geysan jiray baabuurka ogi waa ka leexan jiray laakiin baabuurta waa weyn oo aan ogayn inay go'an tahay dhibaato badan bay u geysan jireen arrintaas waa ku bogaadinaynaa waxaanuna jecel lahay inta tan iyo in ka badanba inay halkaa uga sii dhowaadaan waana bogaadinaynaa waxaan kaloo ku bogaadinaynaa iyadoo ay maanta jimco tahay inay wakhtigoodii iyo hawshoodii iyo dantoodii intaba ay ku luminayeen ama ku wadeen hawsha tan iyagoo xaq u lahaa inay maanta fasax yihiin ay haddana dadaal dheeraadah ay ku bixinayeen shaqada bulshada magaalada arrintaasi waxay noo tahay kalsooni badan maadaama nahay xaafadda waa bari odayaasheedii waan soo dhawaynaynaa shaqaday qabteen waana middaan u baaxnayn aad baan u soo dhawaynaynaa waxaad hawlaha guud waayo shaqadii ummadda dhib ku ahayd oo buundada iyo markii la maraayo biyu markay xataa suma dhibnudaysa wax ka qabteen meel walba ay ka qabtaan xaafadaha garowna waa isla mid eh haddana waa bari wax nooga qabtaan waan soo dhawaynayn aad baan ula shaqaynaynaa bilahi maadaama nahay odayaasha xaafadda
halakan maanta waxaa laga qabtay shaqo aad u ballaaran godadkii halakan baabuurta ku baabi'i jireen oo baabuurta noocyo walba leh oo bajaajta leh oo kuwa waaweyn leh oo xamuulka leh u geysan jirtay dhibaato aad u tiro badan waxaa maanta si iskooda isugu xilqaameen shaqadoodana ay tahay ka shaqeeyey waaxda dowladda hoose waxaan u mahad celinayaa maayer geedi iyo tiimkiisa inay ka shaqeeyeen maanta godadka halkan ku baaba'sanaa godadkan waaweyn mid ka mid a hadda la buuxiyey waxaa iga soo gaaray baabuurkii dhaawac maalinta oo ah maalin jimco ah ayaan iskula kulanay oo ka shaqaynaya godadkii halakan aadka u waaweynaa ayagoo ka shaqaynaya waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waxda howlaha guud ee dowladda hoose iyo marwalba ka shaqeeya ay tiradan dayactirowka iyo kabowka laamiyada caasimadaasi iyo bulshada iyo baawurta sifaylyo maranga